alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaةu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa calى الظaalimiin وashhadu an laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah وashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh allahuma salli wslim calى nabiyina muxamed wclى aalihi وaصxaabihi wman ihtada bihadyihi ilى ywm اddiin ama bacd faqad qaala salى اllahu عalayh wasalam kullukum raacin wa kullu raacin mas-uulun can raciyatih rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ahad kastaa waa ilaaliye ahad walbana wixii la raaciyey oo ilaali la yidhi waa la su'aalayaa saxiixaynka iyo xadiidkaa qoray waxaana ka soo hadlaynay guurka iyo arrimihiisa iyo mas-uuliyadda ragga iyo dumar ka saaran oo laga doonayo inay guryaha ku dhaqaan axad walboo muslima waa inuu ka soo baxaa mas-uuliyaddiisa diinta islaamka dad u shaqeeya waa in la noqdaa weladka waxaa laga su-aalayaa xagga aabbihii iyo hooyadii inay wanaagga ku barbaariyeen iyo in kale marka guurka waxaa ku sugan qaayo weyn oo xagga siyaasadda iyo ciidanka ah maxaa yeelay usradu waa dowlad yar waxayna soo saartaa jiilka dagaalka gala allah wuxuu yidhi waa cidduu lahum mastadactum min quwa u diyaargaraysta gaalada wax alla waxaad kartaan oo xoog ah marka xooggaas waxaa ka mid a ciidankii dagaalami lahay in la helo owlaad fara badan ay muslimiintu dhalaan rasuulkuna wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam tasawaju lwaduuda alwaluud fa innii mukaafirun bikum alumam guursada haweenka wax dhalaya oo adinka iskiin jeclaysiinaya maalinta qiyaamada ummadaha ayaan idinkugu faanayahay xadiidka isaga abu daawuud iyo nasaa-i sanad saxiixa ayay ku qoreen waxaa la doonayaa muslimiintu inay guurka ku dadaalaan xaqa inay ilaaliyaan akhlaaqda wanaagsan inay la yimaadiin sunnada nabiga inaysan ka jeesan sala allahu calayh wasalam waana inay u niyeystaan owlaad baarayaala inuu alla siiyo islaamka anfacdoo diinta difaacda midda kale haddii rabbi ku siiyo owlaad oy kaa dhammaadaan rasuulku wuxuu sheegay sala allahu calayh wasalam saddexanu qofkay u dhimato inay xijaab naarta uga noqonayaan laba midday u dhimatana waa sidoo kale xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan ayaa sidaa caddeeyey markay dumarku nabiga ka dalbadeen inuu maalin u sameeyo keligood ay cilmiga ka bartaan ay su-aalo weydiistaan ee uu nabigu u sameeyey su-aashaa weydiiyeen sala allahu calayh wasalam marka muslimiinta u ku dadaala sawaajka rabbina weydiista owlaad hagaagsan haddii rabbi kuugu deeqa alla uga shugri haddaan rabbi ku siinna waa inaad ku qanacsan tahay rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu ka sheekeeyey dumar aakhirusamaan imaan doonoo khayr daran oo ragga isku shabbahaya oo masaajidda albaabadooda taagan oo dharqaba oo qaaqaawan madaxoodana geela kuliskiisa la moodo wuxuu rasuulku yidhi lacnada waa kuwa la lacnaday xadiid macnaha tusinaya mararkaan xijaabka ka hadalna ayaan dariishanay oo ay soo saareen ibnu xibaan iyo rijaal kaloo sanadkiisu fiican yahay muslimiintow rabbigiin ka baqda oo diinta islaamka ilaaliya guurku waa raaxo waana mas-uuliya waa shay aada u weyn yani xayaatada guurku ma aha keliya raaxo mas-uuliyad ayaa ku saaran waxaa laga doonayaa ninka iyo haweenta mu'miniinka ah oo saalixiinka oo isguursaday inay noqdaan kuwa khayraadka ku dadaala oo diinta islaamka fidiya oo diinta islaamka inay u shaqeeyaan u baxa oo inay isku garabsadaan diinta owlaaddooda ay thaqaafiya islaamiya u yeelaan baan la doonin arrimahaas waa arrimo looga baahan yahay dadka muslimiinta ah haweenkii nabiga markay nabiga dhaqaala kala hadleenna waatii la yidhi xasuusnaada aayadaha iyo axaadiista guryihiinna lagu akrinayo ninka iyo haweenta muslimiinta ah waa inay diinta islaamka isku baraarujiyaan qof walbaana waa inuu qofka kala canaantaa waayo rasuulku xadiid saxiixa wuxuu ku yidhi oo nisaa-i qoray raxima allahu rajulan qaama min alleyl fasallaa wa ayqada ahlah rabbi ha u naxariisanin habeenkii salaatuleyl u oo dukado haweentiisa baraarujiyey oo hadday hurdada isku sii dhajiday nadaxa fii wajhiha almaha wejiga biyo uga sayray waxau kaloo yidhi allaha u naxariistay imra'a qaamati leyl habeenkii kacday oo dukatay oo sawdkeeda baraarujiyey oo hadday hurdada isku sii nabay wejiga biyo uga sayrtay sidaas inay daacada isugu kaalmeeyaan baa la doonayaa inay cunto isu isu kiciyaan amay adduunyo kaalan aadna yidhaahdiin maahane diin alla inay maanta isu kiciyaan waa yar tahay ninku hadduu kaco haweentiisa kiciyoy dukadaan oo qofkiiba laba ragca keliya dukado ninka waxaa lagu daraa addaakiriin allaha kasiira haweentana daakiraadkaa lagu daraa ninka ragga daakiriinta haweentana dumarka daakiraadka war muslimiintow rabbi ka cabsada war diintan alla u shaqeeya war xagga isu kaalmaysta war isku baraarujiya war dadaala war rugdada ka kaca war guurka ka dhigta midaad diinta allagu xoogowdaan curuuska barkintiisa isagoo ku jiifa qofka oo miidaanka jihaad ka soo aaday ninka xandala ibni abi caamir la yidhaha waxaa la sheegay markii la dilay in ay yani malaa'igta aan la dhagday rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam saluu saaxibata soo weydiiya saaxiibadiisii waxay tidhi innahu kharaja wahuwa samic lamaa samica alhaa'ica markuu maqalay dagaalka dhawaaqiisa iyo jihaadka ayuu soo baxay isagoo janaabo qaba malaa'igtii allaa dhagaysa u fiiriso malaa'igtii allaa dhagaysa miidaankiibau ku dhintay malaa'igta allaa dhagday haweentiisii ma barooranayse waa ku faraxsan tahay bacdamaa u alla darti u dhintay xadiidka tirmidi iyo keyrkiisana saxiixa ayay ku qoreen waxaa la doonayaa inanta muslimadda in la tarabiyeeyo tarabiya islaamiya sidii gabdhihii muslimaadkale loo tarabiyeyn jiray dumarka u tarabiyeeya oo ragga islaamka oo gabdhaha dhalow dumar wanaagsan oo khayr badan soo saara dumar waxaa ugu khayr badan bay tiri caaisha dumarka reer ansaareed sariigtu kama reebi jirin xagga inay bartaan oy fahmaan gabdhaha muslimaadka waa inay cilmiga iyo ajriga iyo khayraadka ku dadaalaan waa in waalidkoodu ku dhiiro geliyaa waa in walaalahood isla garab taagaan waa in dawla islaamiya iyo muslimiinta u gurmadaan waa in laga dhigaa mid khayr badan oo guri markay tagto gur gacan fici karaysa taasaa la doonayaa awqaadaha firaaqada la hayso waa in layska ilaaliyaa laquga alla waxuu rasuulka ku yidhi fa idaa faraqta fansab markaad shaqada iyo mashquulka dacwada faaruqdo xagga daacada alla u dhibaato markaad lagu iyo munkar meel lagu hayana soo martiinna waa inaad deg deg uga gudubtaan marcada muslimadda oo dakiyada ah oo caqliga iyo iimaanka isku darsatay awqaaddeeda way ka faa'iidaysataa ee maalaa yacni cayaar iyo hadal xun isagama baabi'ido licib la ogolyayuu rasuulku noo sheegay yacni diinta difaaceeda in la barto iyo faraska laylintiisa iyo ninka iyo haweentiisu inay cayaaraan iyo dabaasha cayaaridda haweenta lala cayaarayo waa na loo baneeyey waana naloo diray laakiin waa inay xadidan tahay waxyaalaha gabal inay cayaartu noqotona ma aha waa la cayaaraa in la maqlo in salaada alla laga tago oo badda la wada aado oo nigisya lagu dabaasho oo hoteella la xaadiro oo meelaha tuurisin loo wareego ma ahan rabbi ka cabsado diinta alle ha ka mashquulinina qof walbaana hays ilaaliyo maalinta qiyaamada gomadihiisu ka suuli maayaan mawqifka ilaa laga weydiinayo afar can cumrii fiimaa afnaah cimrigiisa waxau ku baabi'iyey marka isilaali qof walbow wa can jismii fiimaa ablaah jirkiisa waxau ku baaliyey o dhimaad uga dhigay wa can cilmihi fii maada camila bih cilmigiisa waxau ku camal falay wa can maalihi min ayna iktasaba wa kayfa anfaqa xoolihiisa meeshuu ka soo kasbay iyo meesha uu ku bixiyey ilaa afartaa laga weydiinayo gomadihiisa suuli maayaan axad walba nin iyo haween waxuu doona ha noqdo oo islaam ah waxaa laga doonayaa fursadda inuu ka faa'iidaysto waa la cayaaraa iyo waxbaa la qabtaa inta maqashaan xagga ha ku tubanina cayaar inta maqashaan afar iyo labaatanka saa t v ha dul fadhiinina musiiq ha dhegaysanina sharcigu waxaa ma ogola cayaarta diintu waxbay ogoshahay qaybtay ogoshaoo xadidan sameeya oo rabbigiin ka cabsado xaggan yaan lagu tubanin xadiidkaasu waa saxiix shawaahiddiisa marka la eego dumarka saalixaadka ah diintay dadka ugu yeedhaan waxay noqdaan kuwa la miisaalsado sida ilaahay haweentii fircoon oo u miisaaliyey oo ay ku tii alla ku tidhi rabbi bnlirabbi bnilii baytan cindaka fi ljanna wanajnii min fircoona wacamalii wanajnii min alqowmi daalimiin allah ayou agtaada guri iga dhis jannada dhexdeeda oo fircown iyo camalkiisa iga kori oo qoonka daalimiinta iga qaad bay tihi camalkiisana jamaacadiisa iyo shirkigiisa loola jeeda iyo kufrigiisa labadaba waa lagu fasiray rasuulka sala allahu calayh wasalam markii waxay ugu soo degtow argagaxay khadiijo ayaa waanisay saasaa lagu yaqaan dumarka miitaaliga ah oo qaymaha badan waa la miitaalsan dumarkana daacadooda ay qofka wanaagga u sheegaan liibaan baa ku sugan hadduu ka yeelo maxaa yeeley macruufkay dadka amrayaan oo munkarkay ka reebayaan in dumarka la adica waa lagu halaagsamaana waa waxaan jirin war muslimiintaw dad rabbigood ka baqa oo diinta alla ilaaliya noqda ha jeclaanina dulliga adduunka xariirta iyo dhalaalka ha jeclaanina gabdhaha muslimaadka w xaqa u guntada dahabka xirashadiisa iska beeya danow idinkuguma jirtee diinta islaamka ilaaliya nimanku waa inay noqdaan qawaamiin sidou alla u yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaai bimaa fadala allahu bi bacdum calaa bacdin wa bimaa anfaquu min amwaalihim raggu waa qawaamiin kuwa dumarka u gumitaan badan oo maslaxadooda ka shaqeeya wixii alla uga ka fadilay sababtii gobolkood gobolka kale oo xoog iyo wood la siiyey iyo waxay ku nafaqaynayaan waxaa la doonayaa mas-uuliyadda in laga soo baxo waxaa la doonayaa xaqa in la isugu yeedho waxaa la doonayaa qof walba qofka kale inuu wanaagga u sheego waxaana la doonayaa ninka muslimkaa inuu sawjadiisa khaadimad u noqdo oo uu la shaqeeyo oo uu wax la qabto oo uu raalli gareeyo rabbi ha laga cabsado subxaanahu wa tacaala xayaatadii nebigu mid basiida ayay ahayd wuxuu ku socdaa raar falag ah markaabay jirkiisa qabatay waxaa lagu yidhi mid jilacsana laguu sameeyo wuxuu yidhi maalii walidunyaa aniga iyo addunya maxaa naga dhexeeya maa anaa wadunyaa ilaa ka raakibin istadalla taxta shajaratin uma raaca wa tarakaha aniga iyo adduunyada wax naga dhexeeya ma jiraan anigu adduunyada waxaan kula mid ahay nin daabad saaran oo geed hoosii degay harsimada oo galabnimada ka caraabo isaga tegaya raaca iyo nasiino kama aan rabo ayuu yidhi sidaas ayuu ku noolaa sala allahu calayhi wasalam dadka muslimiintaana saasaa laga doonayo rag iyo dumar intaba xadiidka tirmidi iyo axmed iyo keyrkood baa soo saaray sanad saxiixa rasuulku wuxuu xadiid saxiixa ku yidhi ina albadaadata min aliimaan ina albadaadata min aliimaan engeyga adduunya jacaylka laga engego oo raashin yaro qalalo la cuno awqaadaha qaarkood iyo sida badan oo aan layskaga tago dhaldhalaalka iyo macaanka adduunyada iimaanka ayay ka mid tahay saas ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam inan walboo muslimadahay raaxada iyo dhaldhalaalka adduunyada iska day oo nabigii allah sidaa yeelee garo nin walboo muslimow adiguna sidaa ogaawow rabbigaa ka baq ibtisaadi in la sameeyaa waa laazim oo alla wuxuu yidhi kuluu washrabuu walaa tusrifuu warwaxuna oo waxcaba oo ha xadgudbinina dadka cibaaduraxmaanka markay wax bixinayaan kuma israafaan mana ciriiriyaan inta u dhexdhex u dhexayday dhexdhexaad ku wadaan sidaas baana laga rabaa dadka islaamka ah igtisaadigana waa lagama maarmaan wixii ilaahay keenoo markaa yar oo la helana waa in raalli lagu noqdo haddii la helayo haddii la waayaba xadgudub iyo gaboodfal waa in la iska deeyo iqtisaadiga waxaa ka mid a guriga la seexanayo iyo labiska la xidhanayo rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau yidhi firaashun lirajul wa firaashun liimra'ati wa haalifun lidayf wa raabicun lishaydaan wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam firaash ninkaa iska leh midna haweentiisa midna martiga kan saddex faraadna shaydaan ayaa iska leh waxaa laga sheekaynayaa malaabista in faraha laga badiyo iyo meelaha la jiibsanayaa la diidayaa biqadri ilxaaja yaan laga badin weeye macnuhu oo inta oy reerku seexanayaan ilmaha iyo aabbaha iyo hooyada iyo martida yaan wax ka saa'id noqonin macnaha wax loo tiriye sidaa weeye xadiidka muslim baa soo saaray sida iqtisaadiga looga sheekaynayo israafkana loo diidayo muslimiintana isticdaad inay sameeyaan looga rabo oo ay malaabis aratir iyo guri iyo meel hooye ay samaystaan oy rabbigood weydiistaan ayaa laga garanayaa war rabbigiin ka cabsada oo xaqa ilaaliyo diinta ku socda rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa asbacta aaminan fii sirbik mucaafan fii badanik wa cindaka quutu yawmik fakaannamaa xiisad laka dunyaa bicadaafiiriha haddaad waabaraysato adoo nafsadaada aamin u ah oo badankaaga la caafiyey oo agtaada cunto aad maalinta cuntaa ay taallo waaba iyadoo adduunka oo idin laguu soo jamciyey oon wax kaa maqanu jirin buu yidhi sala allahu calay wasalam tirmidi baa sana xasana kusoo saaray marka waxaan akooyinka laga buuxinayo xagga xagga la dhigayo aakhira iyo la iloobay in la dhimanayo mashaakil weeye raacada yaan lagu tarax togin macmacaansiga adduunyada yaan lagu xadgudbin markii raacadii lagu tarax togay oo lagu xadgudbay oo xoolaha la badsaday oo jihaadkii laga tegey oo waajibaadkii alla la ihmaaliyey oo adduunyada lagu rogmaday ayaa cudur yimid oo muslimiintii kala tageen oo awooddoodii daciiftay oo cadowgoodii xoogaysay oo markaa waa muslimiinta adduunkooda iyo dunyadooda ay dayacantay oo balaayo meel walba uga timid oy gaalada addoommo u noqdeen wadaalika huwa alkhusraanu almubiin khasaarada cadna taas weeye waray rabbigiinka cabsada war waxaa jiraa ma sahlana war diinta alla ilaaliya oo xaq usoo yahay ugu socda inanta muslimadda waxaa laazim ku ah oo laga doonayaa ninkeeda fakrigiisa inay ku sabarto haddayba ku guursatay ama markay guursatay ka gadaal ow xoolo beelay laakiin ou dadaalayo waayo caaisha waxay curwo ku tidhi yabna akhii waxaana soo mari jirta bay tihi yabna ukhti weeyaane innaa nanduru ila alhilaal suma alhilaal bil baa noo dhalanaysay mid kalea noo dhalanaysay mid saddexaadaa noo dhalanaysay wamaa uuqida fii abyaati rasuulilah annaar sala allahu alay wasalam gurga nabiga ayadoon dab laga soo shilin waxau yidhi habaryaday maxaad cuni jirteen labada madmadow waa timir iyo biyo reero nala dariisa oo ari caana la gabaana marmar bay caana noo keeni jireen bay tiri xadiis bukhaari ku sugan baa saa caddaynaya waa rasuulkii alleh oo aan weynin ee aan rabin laakiin adduunyada maaragtay waxay tihi oo kale caaisho nebi maxamed aalkiisa laba beri oo isku xigta shaciirka muufa laga sameeyey kama dhargin ilaa uu nabigu ka dhintay sala allahu calayh wasalam saasay raalli ku ahaayeen sidaas ayay u soo dulqaateen rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala risqiga aalo maxamedna allahayow qadru kifaaye ka dhig buu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam faadimana waatay nabiga u sheegatay dhibaatada kaadinimada oy guriga ka shaqaynayso ee uu ku yidhi wax ka khayr badan baan idin tusinayaa markaad jiifanaysaan soddon iyo saddex jeer subxaan allah yidhaahda soddon iyo saddex jeer alxamdulilah soddon iyo afar jeerna allahu akbar taas ayaa qaadid iyo adduunye idinkaga khayr badan buu yidhi ayadana say u shaqaynaysay baatirkeedii dhibaata soo gaartay oy aad iyo aad mashaakil ula kulantay bal u fiirsa xadiidkaas saxiixa sida u sheegayo oo nabigu gabadhiisii ku yidhi sala allahu calayh wasalam asmaa binti abi bakrin sidiiq waxaa guursada bay tihi zubayr xoolana ma lahayn aan faraskiisa ahan iyo rukuubka ratigiisa ou beerta ku waraabsado faraskaan calfi jiray waa nafaqayn jiray biyahaan soo xambaari jiray waxaan tihi yani cajiinkaan hagaaji jiray wax walba anaa ka shaqay jiray ilaa aabbahay ou khaadin ii keenay ee khaadinkaas ou shaqada iga xuleeya bay tihi say dumarkii islaamka ay dhibka haysta rijaashooda iyo fakriga ugu dulqaadanayeen oy dad islaama u ahaayeen oy isu garabsanayeen warbalaad u eega xadiidka isagoo dheer ayaa bukhaari qoray waxaa lagu dhiirogelinayaa ninka muslimka inuu sawjadiisa nafaqeeyo rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau yidhi diinaar aad ku nafaqaydo dariiqa alleh iyo diinaar aad addoon ku xorayso iyo diinaar aad miskiin siido iyo diinaarun anfaqtahu calaa ahlig diinaar aad haweenkaaga ku nafaqaysid waxaa ugu ajir weyn alladii anfaqtahu calaa ahlig kaad ehelkaaga haweenka iyo ilmahaaga ku nafaqaysa ayaa ugu weyn horta xuquuqdooda ka soo bax markaa ka gadaala sadaqa la baxiyo meelo eeg eeg iyo arrimo kale kafakarkoodu ku egey haddaad muslim tahay xadiidka isagaa muslim baa soo saaray waxaad alle darti u bixida si cad waatuu nabigu ku yidhi xal xataa waxaad haweenta afka u gelidaba allah ka dhiga ajir baa lagaa siinaya xadiidkii dheeraa oo markau yani dardaarmayey oo nabiga sala allahu alay wasalam kula hadla u ahaa waxuu rasuulku yidhi idaa anfaqa rajulu calaa ahli nafaqa wa huwa yaxtasibuha kaana lahu sadaqa ninku hadduu haweenkiisa nafaqeeyo isagoo alle darti iyo ikhlaas ula jeeda sadaqay u ahaanaysaa bukhaari iyo muslim iyo nasaa-i tirmidi iyo nasaa-i baa qoray walmuslimiinow rabbigii ka cabsada oo xaqa ilaaliya oo ehelkaa uga bakiilinina xoolahan ayaan lagu israafin axadka bakiilkaa alla aad buu uga dayriyey muslimiintana markii laga sheekeynayay cibaaduraxmaan waxau yidhi waaladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wa kaana bayna daalika qawaama halkaa waxaad ka garatay axadka israafay ama ku bakiilee ku cidhiriyey cibaaduraxmaan inaan lagu daraynin waxauna rasuulku xadiid muslim ku sugan ku yidhi kafaa bilmari isma an yudayica man yaquul qofka waxaa dembi ugu filan qofka uu nafaqadiisa mas-uulka ka yahay inuu nafaqadiisa layaco oo isagoo heli kara ou ka layaco oo uga cayaaro ou cadaawo iyo waxaan loo baahnay u sameeyo wa rabbi ka cabsada oo diinta ilaaliya oo ilmihiinna haddaad u shaqaysaan ood u sacayidaan ajir baa laydin qorayaa oo qofka muslimka markau wax bixiyo ilmihiisa iyo haweenkiisa iyo ehelkiisa iyo muslimiin waxuu heli kara ou nafaqeeyo malaa'igtu waxay tihi allahayow kii wax bixiya bedel sii kii ku bakiilana ilaahu ka dalfi ayay odhanayaan sawj bakiila waa la guursan karaa oo hinda hinda yani gabadha la yidhaha hinda oo ahayd imraatu yani imra'atu abi sufyaan rasuulka waxay ku tiri yaa rasuula allah abaa sufyaan waa rajul saxiixa oo bakiila oo aan wax badan isiinayn oo aniga iyo ilmaheenna nagu filan ka warran haddaan ka qaadano kudii maa yakfiiki oo waaladinka bilmacruuf oo yidhi adiga iyo ilmahaada wax idinku filan ka qaata adoo macruuf uga qaadanayo oon ku xadgudaynin xadiid bukhaari ku sugan iyo kayrkii ayuu nabigu sidaa ku yidhi ninka bakiilkaa saasay gabadha muslimada ula dhaqmaysaa ayadoo u dulqaadanaysa muslimiinta guurka ku dadaala oo rabbigiin ka baqda oo alle owlaad wanaagsan weydiista oo ilmihiinna hadday dhashaan tarbiyeeya oo biriga waalidka iyo khayraadka bada halkan munaasib in tarbiyadii ilmaha laga hadlo laakiin mawduucaas bacdamaa aan gaar uga hadlay uma baahna hadda inaan isaga soo dhex geliyo ee rabbi ha laga baqo oo si wanaagsan owlaadda ha loogu dadaalo gabar iyo wiil wixii alla ku siiyana raalli ku noqo rabbigaana weydiista ilmaha inuu ku hagaajiyo ilmuhu markay ku dhashaan af bilaabayaanna tawxiidka ku arabi sow rasuulku cabdullaahi ibnu cabbaas u yidhi rabbigaa ilaali waa ku ilaalinayaahe rabbigaa ilaali alla micigaagu noqonayaahe markaad su-aalanaysid alla su-aalo markaad magangelaysid alla magangel makhluuqu inaysan waxna kuu kordhi karin daalika ogaal sidaas ayuu ku barbaariyey sala allahu calayh wasalam axadaa naxariisan looma naxariisto awlaadda u naxariista markay dhig dhashaan dhegta midig uga aadaama u waqlala inay waalidka u baarinimo falan bara salaada ku barbaariya soonka ku tadriibiya khayraadka sidaa ugu dadaala oo dad islaama muslimiinta u noqdo rabbi ka cabsada sidaas ayaa layska doonayaa meelaha aan tarbiyada uga sheekeeyey tarbiyat lawlaad fi lislaam iyo waajib laabaa naxw alabnaa axaadiista ka waran baa yani sharaaidka ka waramaya oo muxaadarooyinka ha dhagaysto qofkii raba tarbiyada marka allaha laga bogo subxaanahu watacaala rasuulku wuxuu aada uga digay dumarka fidnadooda wuxuuna sheegay in dumarka la doonayo xaqa in lagu ilaaliyo aniga gadaalkayna ragga ugama tegin buu idhi fidno uga daran yacni dumarka oo inta diinta ka baxa ayaguna ay ku adeecaan ay ku raacaan adduunkan khaliif baa nala kaga dhigay allana wuu eegayaa sida aan yeelno ee adduunka ka cabsada ayuu rasuulku yidhi dumarkana ka cabsada markuu mawduuc noocaasa ka sheekaynayey muslimiintow rabbigiin ka cabsada oo dumarkaw rabbigiin ka cabsado ragga ha ugu yeerinina macaasi iyo wax daran wa raggow adinkuna rabbigiin ka cabsada oo ha ku raacinina dumarka balaayada iyo diin la-aanta adduunyada jacaylkeeda waxaa laysugu siineeyey waxa weeyaan dumarka dahabka iyo fidada fardaha la calaameeyey gawaarida ayaa maanta bedelaya xoolaha la dhaqanayo beerta iyo wixii lamid ah axad walbow isilaali oo qurun iyo zino iyo xumaan iyo fuxshi oo dhan iska ilaali rasuulka marka la weydiiyey sala allahu calayh wasalam jannada waxa lagu galo wax ugu badan wuxuu yidhi waa taqwa allahi wa xusnu lkhuluq rabbi oo laga cabsado iyo dabci wanaagsan oo dadka lagula dhaqmo ayaa wax jannada lagu galo u badan ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam waxa naarta lagu galo waxa ugu badan buu yidhi markii la weydiiyey alfamu waalfarju axad walbuu afkaaga iska ilaali farjigaagana ka ilaali zine iyo meel alla ka xarima inaad geysid wa rabbi ka cabsada waraa fidnoobinina war diinta ha ka weecanina rabbiyow ha naga bedel qaadanin xagga dadkan dadkiisana naga dhig taqwo iyo wanaagna nagu arso war hala dadaalo xadiidkaa tirmidi iyo kayrkii sanad xasan ayay ku qoreen axadkii carabkiisa shartiisa laga dhowro iyo farjigiisa shartiisa oo aan sina iyo galad ka dhicin jannada allow gelayaa siduu nabigu caddeeyey sala allahu calayh wasalam rasuulka markuu ducaysanayo waxaa ducadiisa ka mid ahaan jiray allahuma inii acuudu bika min shardi samci ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي allah iyo waxaan kaa magangelayaa dhegahayga shartooda inaan balaayo ku dhagaysto indhahayga shartooda inaan balaayo ku eegto carabkayga shartiisa inaan balaayo uga hadlo qalbigayga shartiisa inaan xumaan uga fekero iyo manidayda sharteeda manigii markau leeyahay farjiba ula jeedaa farjigayga shartiisa abu daawuud iyo xaakim ayaa sana saxiixa ku soo saaray wa rabbi ha laga boqo oo xaqa ha la ilaaliyo oo muslimiintow dadaala oo iska ilaaliya xaaraanta iyo xaqa waxa ka soo horjeeda oo idil waxaa aada laysaga digayaa khalwada ragga iyo dumarku ay isla galaan nin iyo naag oo kali ah meel ay isku hawaysan karaan oo rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi laa yabiitana rajulu cinda imra'atin tayiba ilaa an yakuuna naakixan aw daa maxram waa haween oo dhan yaa ninku agbaryin haweeney ousan la baryin ousan ahayn mid qaba ama mid maxramkeed u saaxiiba rabbi ha laga bogo oo khalwada xadgudubkeeda hala joojiyo xadiidkaa muslim baa soo saaray rasuulku wuxuu yidhi laa yakluwanna rajulun biimra'a ilaa kaana taalituhumaa ashaydaan nin iyo haween iskulama khaalin noqdaan meel ay labadoodu infiraad ku yihiin oo isku hawaysan karaan halkan hadday ku wada hadlayaan oo dadku u jeedaan laakiin warkooda aan la maqlayn oo aysan labadan meesha wax uga suuro gelin khalwo ma noqonayso shaydaan baa saddex ku noqonayu yidhi sala allahu calayh wasalam tirmidi baa sanad xasana ku qoray haweentu suurad shaydaan bay kula soo gaabilin mid shaydaanna way kaaga daba jeedin buu nabigu yidhi macnaha shaydaankaa kuu qurxinaya ku jeclaysiinaya balaayow ku tusinaya wax aadan ku fakerayn ayuu ku feker kugu odhanaya sida xadiid muslim kusagoon caddaynayo marka muslimiintu ha is ilaaliyeen rabbigood ha ka baqeen diinta islaamkana siday taha loogu socdo rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu reebay inay haweentu ninkeeda u sifaydo naag islaameed ee u markaa ku xadgudbo laa tubaashir ilmar'atu almara fatancatuha lisawjiha kaanahu yanduru ilayha buu yihi sala allahu alay wasalam haweenu yaysan hawaan kale jirkeeda la baashirin baashiridda waa ayadoon waxba kala xigin oy ninkeeda u sifaydo sidii asagoo arkay oo kale haddaad ugu sifaydo sida isagoo u jeeda waxaa laga yaabaa inuu shaydaaninte ka qaalib noqdo ama uusan mid khayr lahayn ee uu inta ordo oo naagtaas ayadaa ku dhaco adigana uu kaa dhaqaago markaa layska ilaaliyo axmed iyo rijaasha sunanka ayaa qoray bukhaarina wou soo saaray rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala oo dumarku ha digtoonaadeen gabadha muslimadda ah oo cafiifadda ah waxaa laga doonayaa inaysan dumarka quruxdooda ka sheekayn nin guursanayaa markuu inanta wax ka weydiiyo xaalaadkeeda waa uga warrami kartaa laakiin si kale xadgudub in loo sameeyo oo laysaga sheekeeyo oo waxyaalaha galad la cabiro arrinkaa asagaa lama ogolee addoommo ilaahay noqda oo diintaan ilaahay u shaqeeya oo xaggu sow yahay ugu socda waxaa laga doonayaa ninka muslimkaa haweentiisa inuu dhowro safar xaaraanana uusan u ogolaanin waxau rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam laa yaxillu liimra'atin tu'minu billahi walyawmi alaakhir an tusaafira safaran yakunu alaaata ayaamin fasaacida ilaa wa maca abuuha aw akhuuha aw zawjuha aw ibnuha aw duu maxram inan rumaysay allah iyo maalinta aakhirada gabar rumaysay ama ha yaraato ama ha weynaatee haweenba ah uma bannaana inay safarto safar saddex maalmood iyo wax ka badan iyo wax ka yar maxaa yeeley riwaayaha gabal habeen iyo maalin sheega kuwana maalin kuwana maalin gelinkeed ilaa inuu micigeeda aabbeed yahay walaalkeed ama ninkeeda ama wiilkeed ama qof oon maxramu saaxiiba bukhaari iyo muslim baa qoray safarka inantu ay iska safarto bilaa maxramka waa la diiday war gabdhaha muslimaadka socdaalka bilaa macnaha joojiya war rabbigiin ka cabsada war nimanka muslimaan muslimiinta ahow rag yacni dumarkaad qabtaan iyo gabdhaha walaalihiina ka ilaaliya arrinka ka oo maxramu noqda oo wanaajiya oo alla ka cabsada oo ilaaliya gabadha waa in la dhowraa siyaano lagu sameeyaa laga ilaaliyaa qaladaadka kan laga celiyaa waxa kan socdaalka la yidhaahdo lama ogoloo dhib badan buu keenayaa war diinta islaamka maa ku socotaan oo macaasida joojidaan saw dad muslimiina ma tihidin midda kale waxaa la doonayaa ragga iyo dumarku labaduba inay indhaha ilaaliyaan waayo alla wuxuu ku yidhi qul lilmu'miniina yaquduu min absaariin wayaxfaduu furuujahum ragga ku ilaah indhahayna laaba ha laabeene farjigiinana ilaaliya ku dheh gabdhahana sidaasoo kale ku dheh yani lilmu'minaat yaqduluna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna walaa yubdiina ziinatahuna ilaa maa dahara minha kulligood indhaha inay laabaan baa la amray oo lays ilaaliyo indhaha sinadoodu waa eegmada laysaga raaxayso carabka sinadiisa waa in lagu hadlo nafta sinadeeda waa inay tabaniyo farjigu ama waa u rumeeyaa ama waa ku beeniyaa marka ha lays ilaaliyo wixii sina lagu gaarayo oo qalad ka imaanayo ha layska ilaaliyo xaggana ha lagu socdo diinta dadkeedana ha la noqdo ninka muslimkaa waxaa la doonayaa inuu xaqa dhab u ilaaliyo rasuulka saraaco magshuufaa ayuu ku hadla mar wuxuu yidhi idaa ra'aa axadukum imra'atan fawaqacat fii qalbih falyacmid ilaa imra'atihi falyuwaaqichaa faina dalika yaruddu maa fii qalbih ahadkiin hadduu haweenay arko oy qalbigiisa ku dhacdo quruxda haweenta oo haweentii ay qalbigiisa ku dhacdo ha u laabto haweentiisa ha jamaaco wax alla wixii qalbigiisa ku soo dhacay jamaaca iyo istimtaaca haweentiisa ayaa ka baabi'inaysa oo ilaahay baa taas ku ilaalinaya marka wanaaggaas waxaa helaya ninkii sawjo qaba ninka kalaana rabbiga ha u laabto yaan la samaynin intii isha lala raaco taal qabsid u tag jamaac wax walba ayadaa kaa suulin maxaa yeelay farjiga haweenku waa isku baahigoy waana isla mid caddaan iyo madowna waxba laysma dheera xadiidkaa muslim baa qoray waxaa waajiba inanta muslimadda ah ninkeedu hadduu u yeedho inay si degdega u ajiibto markuu jinsiga iyo wuxuu u baahan yahay ka dalbado rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam idaa daca rajulu imra'atahu ilaa firaashih falam ta'tih fabaata kadbaana calayha lacanatha almalaa'ikata xataa tusbix ninku hadduu haweentiisa firaashka ugu yeerto oysan u tegin ee aw baryo isagoo u caraysan malaa'igta allaha lacnadaysa ilaa laga waabeysanayo macnaha ilaa uu ka raalli noqonayo weeyaan bukhaari iyo muslim abu daawud iyo nisaa baa soo saaray inantu waa inay ninkeeda raalli garaysaa oo ajinsiga markuu ka dalbado deg deg u ajiibtaa cudur loogu cudroo ka reeba haddousan rajayn soon waajiba oo ramadaan ayay sooman tahay waa maalin waa ka dalbada way diidaysaa ayadoo xayd qabto jamaac ka dalbada way diidaysaa waa sabcaanoo maba kici kartaa dagooni weeye rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau yidhi idaa daca rajulu imra'atahu ilaa firaashi faltujib wain kaana calaa dahri qatar ninku hadduu haweentiisa firaash ugu yeerto macnaha jamaac ha ajiibto haba saaraato koora dushood calaa dahri qatar waxaa laga wadaa calaa dahri jamal ayadoo rati saaran oo socdaal ku jirta baa noqote hadduu jamaac ka dalbado waa inay ajiibto bazaar baa ku soo saaray sanad saxiixa ni haween alla haweentii ninkeedu u yeerto ayadoo jidka muufada dhex joogtaba ha noqote ha ajiibto nabigu yidhi hadday ajiibi amar ku bixiyey sawjadu inay ninkeeda ajiibto hadday ajiibi weysana dhibaatooyin badan ayay la kulmaysaa wax diinta ugu cudurtay haddaysan jirin khatar ayaa waxay ka sugan tahay inay ninka saaxiibadii ama qaraabadii haweenta isaga soo galaan ayadoo khalwo ah rasuulkuna wou ka digay sala allahu calayh wasalam iyaakum adukhuulu cala nisaa ayuu yidhi adinka iyo gelitaanka gabarh kaliya laysaga galo ayaan idinkaga digayaa dumaashiga ka warra ninka qaraabadiisa waaba geeriyo asagaa ugu daran buu yidhi bukhaari iyo muslim baa soo saaray haddaba rabbi ha laga bogo oo diinta islaamka ha la ilaaliyo waxaa dumarka muslimaadka looga digayaa tabarujka iyo siinadooda inay muujiyaan inay quruxdooda bannaanka soo dhigaan inay xijaabka islaamiga ka tagaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha annabiyu qul liaswaajika wa banaatika wa nisaa'i almu'miniin yudniina calayhinna min janaabiibihin dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn war nabigo waxaad ku tiraa haweenkaaga iyo gabdhahaada iyo haweenka mu'miniinta dushiinna ku dushiinna ku raarciya jalaabiib kaas ayaa u dhow in laydin garto oon laydin dhibin waa in lagala hadlaa inay jalaabiib xirtaan oy jirka qariyaan oy siinadooda ilaaliyaan oy macaasida ka tagaan alla wuxuu yidhi walaa yubdiina ziinatahunna ilaa libucuulatihinna ilaa aakhiriha ziinadii yaysan u muujinin dumarku ziinadooda ilaa nimankooda aabbayaalkooda iyo dadkaas maahane xijaabka meelihiisa ayaan mawduuca uga warrannay waxaa laga doonayaa dumarka muslimaadka ah inay xijaabka ku dadaalaan oy xaqa sidau yahay u ilaaliyaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam asmaa bintu abi bakar ayuu ku arkay dhar jilacsan wou ka jeestay wuxuuna ku yidhi asmoy inanu hadday gaarto waktiga xaydka ma habboona in laga arko wejiga iyo labada calaacalood meel aan ahayn xadiidkaas durug ayaa u sugan gabalkeed gabalka kale xoojinayo u darajatul xasan ku soo gaarayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka sheekeeyey inay jiri doonaan dumar aqruusamaan imaan doona oo kaasiyaad oo labisan caariyaad oo oo qaaqaawan naxariista alle ka qaawan jirkooda gobol muujinaya daacada alle ka qaawan oo diinta aad uga durugsan daacada alle ka iilan dadkana iilaya madaxyaalkoodana la moodo geela geel cajamka oo kurusyadale kurusyadiisoo kale jannada alle gelin maayaan carabteedana helin maayaan jannada carabteedana shan boqol oo sano meel loo socdo ayaa laga helaa ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam waxaa la doonayaa inay dumarku rabbi ka cabsadaan oy xaqa siduu yahay u ilaaliyaan mawduucaasna waa mawduuc xijaabka ku saabsan oo meesha naga soo galay intaas ayaanu uga gudbi doonnaa haddii rabbi qadaro waxaa haweenka laga reebay rijaasha inay isku shabbahaan rijaashana inay dumarka isku shabbahaan baa laga reebay oo ay tabaniyaan dumarku waxaa ragga oo kale dhaan rag maa noqonno rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi laysa mina man tashabbaha birijaali min annisaa walaa man tashabbaha binnisaai min alrijaal naga mid ma ahan axadkii ragga ka mid ah ee dumarka isku shabbaha iyo axadkii dumar ka mid a oo ragga isku shabbaha xadiidka abu daawuud ayaa sanad saxiixa ku qoray marka allaha laga bogo subxaanahu wa tacaala rasuulku waa lacnaday ninka labisa lebiska dumarka waana lacnaday haweenta labisata yani lebiska ragga wuxuuna sheegay rasuulku inaysan jannada gelayn saddex qofood allana uusan naxariis ku egayn maalinta qiyaamada ninka waalidkiisa caasiyey iyo haweenta ragga isku ekaysiida iyo axadka dayuudka oo haweenkiisa iyo ilmihiisa iyo ehelkiisa xaaraan iyo xumaan ku fiirsada waxaa laga doonayaa dumarka inay qariisada ilaaliyaan oo alla sidau u yidhi ay ugu socdaan inaysan lugahooda dhulka ku dhifan walaa yadribna biarjulihinna liyuclama maa yukfiina min ziinatihinna waa la yidhi yay ku dhifanin gabdhuhu lugahooda dhulka si loo ogaado ahaan waxay qarinayaan oo ziinada ah qaradaar haddou dhacana wa tuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun bu alla yidhi mu'miniinow adinkoo idil rabbi u laabta oo u tooba keena waxaad xaqiiqa ku tihiin inaad liibaanaysaane ood khayr badan la kulmaysaane haween alla haweentii cadir isku soo shubta oo ragga soo marta say carabteeda u helaan waa zaaniya il walba ee kana waa zaaniya haddaba muslimiintow dadaala rabbigiin ka cabsada dulligaas iyo qurunka ka durgaw xaqa ilaaliya waxaa dumarka muslimiaadka laga doonayaa inay dadka xaqa ku socdo noqdaan waxaana la ka nahiyey gaalada in laysku shabaho alle subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka soo hadlay fastaqiima ayuu yidhi isagoo la khidaabaya muuse iyo haaruun markastuu alla u soo wada wuxuu ku yidhi walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun ha raacinina kuwii waddadooda aan waxba garanaynin waxaa la doonayaa gaalada mujrimiinta munaafiqiinta mulxidiinta shayaadiinto iyo dariiqooda inaan la marin inaan lagu dayanin inaan la ammaanin inaan qaybo iyo wanaag inay leeyihiin loo garanin inaan dadkaas waxba lala wanaagin khayr darradoodana in la arko rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waman yushaaqiq arasuula min bacdi maa tabayana lahu lhudaa wayattabiq gayra sabiili lmu'miniin nuwallihi maa tawallaa wa nuslihi jahannam axad walbee rasuulka la dhinacsamay oo hanuunku markuu u caddaada ka gadaal rasuulka khilaafay oo dariiqa muslimiinta mid aan ahayn maray waxa uu doonaya dulliga ayaa latala tawallisiin waxauna geli doonaa naarta jahanaba la yidhaah yuhuud iyo nasaara raalli kala noqon mayso ilaa ay caqiidadaada ku cayaaraan akhlaaqdaada ku cayaaraan dhaqanka usrada ay kaaga cayaaraan mucaamilka beeca ay kaaga cayaaraan weligaa nimankaa khilaaf oo kitaabka iyo sunnada qof walbow ilaali oo rabbigiin ka cabsada muslimiinow oo xaqana ka been sheeginina man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum axadkii qolo isku shabaha ayago onbow ka mid yahay war gaalada ha isu ekaysiinina war gaalada ha raacinina war dulliga dadkiisa ha noqonina war dad yow dad xaqa ku socda noqda oo diinta islaamka meel aan hayn aan meel aan hayn ha weecanina diinta islaamka meeshay marta la mara macnaha oo kitaabka ilaahay ka dambeeya waxaa aad loo ammaanay cafiifnimada oo qofku sinada ka dhowrsanaado rasuulka sala allahu calayhi wasalam markuu ka sheekeeyey hooska jannada harsashadeeda carshiga la harsanayo wuxuu yidhi sabcatu yudiluhum allahu fii dillih yowma laa dilla ilaa dillah toddoba qofood ayaa harsanaysa carshiga alle hooskiisa maalin aan hoos jirin hooskaa maahayn markuu toddobada soo tiriyey nabigu wuxuu ku soo daray rajulun dacadu imra'atun daatu mansabin wa jamaal faqaala innii akhaafu llah rabba alcaalamiin nin ay haweene u yeeratay qurux iyo qabiil u saaxiiba ee yidhi anigu rabbi baan ka cabsanayaa waxa kanna ma yeelayo iyo haween ayadana uu nin u yeertay sidaa oo kale labaduba way soo wada gelayaan axadkaasu carshiga allah wax ka harsanayaa rabbi baa u gargaaraya muslimiintow sinada iyo qurunka iyo diin la-aanta ka durga rasuulkuna wuxuu sheegay sala allahu calayh wasalam ishii soo jeeday iyadoo dadka islaamkaa waardiyeynaysa iyo ishii ilaahay darti u oyday iyo ishii xaaraanta laga ilaaliyey saddexdaasuba inaysan naarta aan la arkaynin saddexdaa qolo waa qofkii ilaahay diintiisa inuu difaaca u soo jeeday iyo cabsi alle kii la ilimeeyey iyo kii indhihiisa xaaraanta ka laabay naarta geli maayaan xadiid macnaha tusinaya dabaraani ayaa sanad wanaagsan ku qoray muslimiinow haddaad ogtihiin xaqiiqadu waxay tahay dariiqyada ayaad mari lahaydeen adinkoo rabbi ka gargaar dalbaya sariirana kuma raaxaysateen sidau rasuulku caddeeyey sala allahu calayh wasalam waatou yidhi wallahi law aclamu law taclamuuna ma aclam la daxibtum qaliilan wala bakaytum kafiira rabbi baan ku dhaartay intaan ogay haddaad ogaan lahaydeen wain yar ayaad qosi lahaydeen wax badanna waad ooyi lahaydeen ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam qaylo iyo baroor bay arrintiinu noqon lahayd war muslimiintow dulliga iyo xumaatada ka durga war rabbi yaan loo shariig yeelin muslimiinta yaan gardarro lagu dilin zine iyo xaaraan yaan lala imaanin ribo yaan la cunin rabbi yaan la caasinin waalidka yaan la dhibin oo la caasinin muslimiinta yaan la goynin deriska yaan la xumaynin hadal maalaa yacniya iyo lagu yaan lagu hadlin markhaati beena yaan la furin meelaha turubka iyo dubladda lagu cayaarayo banooy banooniga yaan laga qaybgelin dadka islaamka yaan been loo sheegin yaan la xamanin yaan lagu xadgudbin guryaha islaamka yaan la ysku dirin dadka ku nool oo aan la dunduminin ha laga shaqeeyo sidii guryaha loo hagaajin lahaa oo loo dhisin lahaa oo guurka guri guur islaamiya looga dhigin lahaa muslimiintow rabbi ka cabsado wanaagga ku dadaala war wanaagga ku dadaala waa arrin adinka idiin roone waryahan xagga la gara marin waryahan xaaraan lala imaanin war dadka jannada galaa way liibaan sow jannada inaad u shaqaysataan ma rabtaan war ragga iyo dumarka muslimiinta ahow u soo firxada tawbada u soo degdega xagga alle fafiruu ila allah inii lakum minu nadiiru mubiin ayuu alla yidhi war kulligii soo carara xagga alla u soo carara alla u tooba keena subxaanahu wa tacaala oo diinta islaamka kaalaya ilaaliya tawbada dadka la yimaada aad iyo aad bay u darajoobaan rabbina tawbada waa jecel yahay ee tooba keena koobay yacni galaaska dembigaa ood cabteen iska daadiya galaas tawbaha hadda shubta khayraadka soo qaabila amaalmarintiinnu waa janno oo aan ilu arkin oo aan dhegu maqlin oo aan qalbi bani aadam ku dhibcin baabka tawbadu waa maftuux daa'iman lama xirayo ilaah laga gaadhayo wakhtiga xayaatada lagaa qaadayo ama ay qorraxdu meeshay u dhacdo ka soo baxayd oo qiyaamada calaameynkaas la gaarayo intaysan kuwa arrimahaasu kugu imaan u degdeg tawbada oo rabbigaa ka bab subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ah masayr wax la yidhaah ayaa jira oo ilaahay ku dabeeceeyo oo diintana ka mid ah laakiin waa in kayrada iyo masayrku wax xaqa noqdaan wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam ina allaha yagaaru waalmu'minu yagaar wa kayratu llahi an ya'tiya almu'minu maa xarama allah allah waa qayroodaa qofka mu'minkaana waa qayroodaa oo waa ka xumaada xumaatada kayrada ilaahay waxa weeyaan inuu qofka mu'minkaa la yimaado wax alla ka xarimay rabbi wuxuu kaga kaa xarimay hadduu kugu arko waa ka qayroonayaa mana uu jeclaanayo waana uu ka caroonayaa rabbi subxaanahu wa tacaala kayrada alle sidaa weeye marka allaha waa qayroodaa mu'minkuna waa qayroodaa oo reerkiisa iyo dadkiisa qaladaad uma ogola xadiidka bukhaari iyo nisaa-i baa soo saaray kayrada noocaasa sharcigu waa ogolyahay axad alla ka qayro badan ma jiro nabigu yidhi sala allahu calay wasalam sidaa darteed alla fawaaxishta waa xarimay waxa muuqanaya iyo waxa qarsoon qof axad alla ka ammaan jecelna ma jiro sidaa darteed alla subxaanahu wa tacaala nafsadiisa asaga ammaanay marka rabbi ha laga bogo subxaanahu wa tacaala oo diinta islaamka hala ilaaliyo oo kayrada laguu sheegayo waa inaan dadka xumaan looga loogu dulqaada oon lagu arkin macnaha oo laga waaniyo laga qabto kayrada aan la ogolayn rasuulka ayaa ka hadlay sala allahu calayh wasalam inna min alkayrati maa yuxibu allah wa minha maa yubgid llah buu yidhi masayrka waxaa ka mida iyo kayrada iyo qofka ehelkiisa u carooda wax alla jecel yahay iyo wax uusan alla jeclayn fa ama alkiiratu alatii yuxibuha allah kiirada u alla jecel yahay waa falkiiratu fi riiba inaad wax laga shakiyo oo rasmiya ka kayrooto ood wax ay aragto laga shaki karo alla ilaah la taaban karo kayradaas waa lagu ogolyahay ama alkiira allatii yubdadahu allah falkiiratu fii kayri riiba kiirada ou rabbi ka caroonayo waa kiiro qofku wax aan meesha oolin ou ka kayroodo hooskiisuu ka didayaa wuxuu yahay malahan looma baahna wax la taaban karo oo run ah markuu qofka hayo waa inuu kayroodaa kana caroodaa kana xumaadaa laakiin inuu hooskiisa ka dido kayrana ou sheegto islaamna awaanahay ou yidhaahdo ma ahan arrinka noocaasa rabbi ha laga bogo subxaanahu wa tacaala dumarku way kayroodaan haddii lala guursado arrimo badan baa ka yimaada qisooyinkii caaisho iyo xabsa markaad akrisana cajaa'ib aad u fara badan ayaad la kulmaysaa xagga masayrka laakiin waxay ahaan jireen haddana dad diinta islaamka ku sugan oo ilaaliya oo mar kasta yacni inkastooy kayroodaan xagga kama tegi jirin waxaa kaloo la doonayaa qofka markay mushkiladu soo wajahdo waa inuu ta'ani iyo xasil iyo deganaan iyo kafiirsi arrinta la yimaado degdega waa inuu iska ilaaliyo ninka hadduu haweenta u qabo oo muslimadda ah waxyaala ku arko qaladaad ah waa inuu ta'ani sameeyo waa inuu waaniyo waa inuu tartiibsado wax uu ka shakiyo hadduu arko waa inuu shaki baxsadow bal meesha aad u eego waxay arrintu tahay inuu seef horay ula boodo ma ahan oo uu yidhaah mujarad wax ii muuqdeen waxbaan dilaya oo inantii oo walaalkeed la dhashay la joogay oo u arko inuu nin islaameed baalka uga jiro u dilo sidaas ayadaa ayaa suuragala in wax la hubsado oo mushkulaadka deganaan lagu xalliyo oo guryaha khilaafaadkooda la ilaaliyo oo laysu dulqaato oo raabidada isku xiraanta ah oo islaamnimada iyo guurka xalaalkaa la dhowro ayaa loo baahan yahay degdega iyo anaf anafta qaarkeedna waa in layska ilaaliyo looma baahna waxyaalaha gabal oo lagu degdegayo oo ay dadku isleeyihiin waxbaad ku hagaajinaysaan rabbi ha laga boqo xaqa ha la ilaaliyo oo diinta islaamka ha lagu socdo inanta markii nushuusnimo lagu helo wixii la samayn lahaa rabbi baana baray subxaanahu wa tacaala waxau alla yidhi wallatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhunna waahjuruuhunna fi lmadaajic wadribuuhunna haddaad yani dumarka uga cabsataan naashisnimo oo aad ku aragtaan ilaa caadada dumarka waa laga helaa arrinkaasa waaniya rabbi wacdigiisa iyo waciidkiisa xasuusiya xuquuqda uu ninkeedu ku leeyahay waa inuu xusuusiyaa rabbi cadaabkiisa waa inuu garansiiyaa saatanu kuguma habboono waa inuu ku yidhaah markaa ka gadaal hadday hagaag weydo jiifka uga hajiro alla yidhi markaa ka gadaal garaaca garaacidda la sheegayaa waa shay kayru mubarax ah oo aan jirka baraarinayn oo gacanta loo humaajiyo ama marada darifteeda lagu dhiftee la yidhaah adoo qof weyn oo mas-uulah oo sawjadan oo la qabo ah waxaad mutaysatay in lagu dilo lagu garaaco sida addoommada qiimo daradaada alla markaas wuxuu yidhi fain adacnakum falaa tabquu calayhina sabiila ina allaha kaana caliyan kabiira hadday idin addeecaan oy wax idinka maqlaan oy xaqiina idin siiyaan ha dalbinina dariiq aad dushooda ku xujaysataan ha godgodinina daldalool ha u raadinina ceeba ha u doondooninina alla wuxuu ahaaday subxaanahu wa tacaala haddana yahay ahaana doonaa alla sarreeyo subxaanahu wa tacaala oo awoodiiisu ay weyn tahay marka ha ku xadgudbinina ha dhibinina waxaad yeelaysaan dhibaato yaan loo geysanin oo hadday inantii wanaagsanaato waa adigii sidaa yeeli jiray yaan la soo xasuusinin qalataadkii hore u dhacay yaana la raadinin meelo daldaloola ah ninka anaaniyada badan leh oo dumar ka qodqoda oo isku dayo inuu imtixaano oo isku dayo wax walba inuu tijaabiyo oo isku dayo inuu ceeb walba ka daba tago waa ka shallaayaa sawjadana lama noolaado cadaawad daa'ima ayaguna alla labadooda dhex dhiga maxaa yeelay dhaqanka islaamkuba sidaa ma aha rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi alaa wastawsuu binnisaai khayra war dumarka wanaag u dardaarma war khayr u sheega war waaniya war islaax ka shaqeeya fa innamaa hunna cawaanin cindakum agtiinna kuwa asiiraada oo la qafaalay ku yihiin reerkoodii ay ka soo tageen iskama tegi karaan waa asiiraad laysa tamlikuuna minhunna shay-an kayra daalik istimtaac iyo inay gurga idiin joogaan oy idinka amar qaataan oy rabbatulbayt noqdaan waxaan ahayn ka hanumaysaan intaasaad ku leedihiin si kalena uguma xadgudbi kartaan gurgaas inay idiin joogaan oo idinka amar dambeeyaan oy gurga maamulaan ayaa lagu ogyahay ilaa an ya'tiina bifaaxishatin mubayana xumaan cad inay la yimaadeen ma ahan xumaan cad hadday la yimaadeen faaxishadu waa baclu dunuubi qabiixa ee zina ma ahan zina ma ahan hadday arrintiisinata waa isbedeli ee waa dembi xun hadday la timaado fa in facalna hadday sameeyeen dembiga xun fahjiruuhunna fi lmadaajic jiifka uga haajira wadribuuhunna darban kayra mubarax ma ujeedaa yacni garaaca garaacid aan jirkeeda saameynayn oo aan dhib u geysanayn laftay qaadaba inaad jabiyisa ma ahan gacantoo loo baaciyayo ayadoo la yidhaha in lagu garacada istahishaa qof weyn oo lagu yidhi oo in la garaca loo diyaargara waaba dilan tahay hadday caqli leedahay fa in adacnakum falaa tabquu calayhina sabiila hadday idin addeecaan dariiq aad ku xujaysataan ood ku dhibtaan ha dalbinina rasuulka sala allahu calayh wasalam aad ayuu u dhaleeceeyey rijaasha oo wuxuu ku yidhi ahadkiin haweentiisa ma dilayaa sida addoommada loo dilo oo kale miyuu u dilayaa maalinta aakhirkeedana ma jameecayaa arrinka noocaasa iska joojiyay ayuu yidhi war haweentaadii inta garaacday oo fiidka hore la garaacdo miyaad haddana xilinka dambe sariirta ugu tegaysaa usbuucan waa dilayaa laftiiqaadaw jabinayaa dhakhtar buu geynayaa usbuuca dambena waa naagaysanayaa war waxaasuma sharci iyo wanaagba rasuulku aad bau ragga ugu dhaleeceeya qadiyadaas muslimiintow rabbigiin ka cabsada oo xagga ilaaliya oo islaaxa diintu say u sheegtay u fuliya oo allaha laga boqo subxaanahu wa tacaala inantu markay ka baqato ninkeedu inuu yani ku sameeyo kasii jeysasho ee aw furo hadday islaax samaydoy tidhaahdo iska kayhayso xaqana waan kaa cafiyey waa bannaan tahay waatau alla yidhi wain imra'atun khaafat min bacliha nushuusan aw icraada falaa junaha calayhima an yuslixa baynahumaa sulxa waasulxu khayr haween hadday sawjkeeda naashisnimo uga baqato oo xaggeeda ku gabasalo ama jeesasho wayadama iska furo korkeeda dembi kama aha haddii ay korkooda dembi kama aha ninka iyo haweentaa hadday beenkooda sulux iyo islaax samaystaan in ay kala tagaanna suraxa ayaa ka khayr badan bou alla yidhi subxaanahu wa tacaala oy waxoon ku heshiiyaan oy tira warninyaw rabbigaa ka cabso oo furiinka iska day oo hayfurin oo xadgudubkaan iska day xaqaan ku walay anaa cafiyey laakiin gurgeenna ha noo dhisnaado sidaa oo kale hadday tidhaahdo oy ayadu sidaa soo jeediso inay ku heshiiyaan dhibaata dushooda kama aha waa markay naashisnaba ka baqato wax walba say diinta u xalilay bal u jeeda xaggu sidoo wax walba noogu sheegay arka taxkiim baa la doonayaa marka shaqaaq dhaco alla wuxuu yidhi wain khiftum shaqaaqa baynihimaa fabcatuu xakaman min ahlihi waxakaman min ahliha in yuriidaa islaaxan yuwafiq illahu baynahumaa ina allaha kaana caliiman khabiira haddii ninka iyo haweenta shaqaaq baynkooda looga baqo oo wixii demi waayaan saara xaakim nin wanaagsan oo ninka ehelkiisa ka mid a iyo nin wanaagsan oo gabadha ehelkeeda ka mid ah markaa ka gadaal hadday islaax doonayaan rabbi baa waafajinaya wanaagga allana wuxuu ahaaday waxa qalbiga ku jira alla ku cilmiloo baatinka garanaya oo kuwa islaaxa wada iyo kuwa islaaxa hadday wanaag jecel yihiin rabbi wanaagga waa gaarsiinaya iyo waxay maslaxadu tahay laakiin xakamayn ha la saaro oo mukhtalifayn ah oo labaduba laba hagaagsan oo mutadayiniinah oo diin leh oo gurga inuu dhismaa jecel waa inay noqdaan haddii xataa ehelkii la waayo yani laba qofood oo qofba uu qof aad ugu kalisan yahay oo islaamnimadooda iyo diintooda laysku hubo waa in la saaraa arrinta waa inay ciilaajiyaan waa in laga shaqeeyaa bal xaqu meesha u gaarsiiya u fiirso intaa waxaa laga cararayaa furrin in lagu degdego ninka iyo haweenta axad kastoo kamida xukunka alle haddii loogu yeedho waxaa laga rabaa awalan inuu qof walbaa yidhaha samicnaa wa adacnaa waxaa kaloo laga rabaa inuu yidhaha samcan wa daaca maqalnay oo waan waan adeecay waan ajiibay waan isdhiibay xukunka alle marka loogu yeedho mid kastoo labadooda ka mid ah waa inuu si dhaba isu sallimo alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala inamaa kaana qowla almu'miniina idaa ducuu ila allahi wa rasuulih liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicnaa waadacnaa wa ulaa'ika hum muflixuun dadka mu'miniintaa oo iimaan kale rag iyo dumar intaba qowlkoodu waxa weeye oo kali ah marka loogu yeero allah iyo rasuulkiisa in lagu xakumo baynkooda oo la yidhaha aayado iyo axaadiis baa laydinku kala saarayaa inay ku qowlaan waan maqalnay simaaca qabuur oo waan aqbalnay waan addeecno amarka waan u hoggaansanay dadka noocaasuna waa kuwa liibaanay ayuu allah yidhi subxaanahu wa tacaala sawjka iyo sawjadu waa inay u degdegaan qofkood marka qofka kale ku yidhaha ittaqi illah ama khifrabaka ama raaqib illah inuu yidhaha waayahay waan kaa yeelay ee in la yidhaha ma ahan maanaa diinta ii barata ragga iyo dumarka maanta jooga markay nusuus isu soo deliishadaan waxau ku odhanayaa qofka kale weligaa marka dhibiyimaadada diinta ku carartaa sidaa qofka yidhaha diin ma laha islaamnimana ma jirto la socda haaruunu rashiid ayaa nin yahuudiyu ku yidhi ittaqi illah war mu'miniinta hogaamay oo ilaahay ka cabso oo xaggaygaysii daabaddiisoo ka degay sujuudba u dhacay dantow dhacay u guday markaasaa lagu yidhi maxaa kugu dhacay waxaan soo xasuusta wiri qowlkao alla yidhi wa idaa qiila lahu taqila akhadathu lcizzatu bilismi faxasbuhu jahannam ahadka marka alla loo markii loo yidhaha alla ka cabso ciziga iyo kibirka iyo macnaa layleeyahay iyo macnaa lay odhan karaa yacni ay qabato anafo iyo kibir dembiga oo ku jiro sababti waxaa ku filan jahanaba marka haddaba walaalayaal markay in ninka ku yidha inantana alla ka cabsoow inaad adeecdaa lagaa doonaya anaana mas-uuliyadda iskale waa inay tiraa waayahay eeyaysan ku odhanin maxaa diinta usoo deliishata markaan oo kale manaa diinta ii baratay hadday iyadu ku tiraa war alla ka cabsoo xaqaygaa ku cayaarina yousan dhihin naagu maxay diinka tagaan hadday sidaasu timaado waxaa la soo gelayaa wa idaa qiila lahu ittaqi illaha akhadathu lcizzatu bilismi faxasbuhu jahannam halkaas ayaa lagu jiraa wallaahi waana la soo gelin ee rabbigiin ka cabsada subxaanahu wa tacaala oo xaqa xaqa alla xaqa xaqa anisowya u qaata yaan diinta lagu cayaarin xukunka alla aqbala markaad iskhilaaftaan xalka waxiidkaa oo wax lagu xalli karo oo xayaatada sawjiyadu ku hagaagi karto oy ku baaqi ahaanayso oy salaax ku gaarayaan naftooda iyo owlaadooda intaba waa inay mushkulaadkooda ku xalliyaan awaamirta allay fuliyaan nawaahida allay ka haraan wacdiga iyo waciidka ay isxasuusiyaan waanaday kala qaataan muslimiintay u dhaga nuglaadaan khayraadkay u degdegaan saasaa la doonayaa laakiin in la yidhaha maanaa diinta ii baratay iyo maxaad diinta ugu carartaa iyo marka dhibdhaca weliga qaalallah waad dhihi jirtay arrimahaas waa arrimo kufri ah waaba lagu gaaloobin in lagu gaalooba ama halis loo yahay iska day wax kale inay dhacaane waxaa laga doonayaa ragga iyo dumarka wada nool ee muslimiinta ah inay ku dadaalaan laba arrimood oo alla jecel yahay waa xilmi iyo anaad xasil iyo dulqaad wax walba dulqaad iyo xasilooni wuxuu kaluu rasuulku sheegay sala allahu calayh wasalam alla inuu rafiiq yahay rifqinta iyo dhimrintana uu jecel yahay rifqiga iyo dhimrintana wuxuu dadka ku siiyaa wax uusan cunsiga iyo adayga ku bixin iyo wixii ka saaray rifqiga waa in lagu dadaalaa dhimrinta jilaaca deganaanta xadiidka muslim baa soo saaray rasuulku caaisha uu ku yidhi calayki birifqi caaishay rifqiga laazim cunsiga iyo fuxshiga iska ilaali rifqiga iyo naxariista iyo turiddu shay ma ahaato ilaa ay ahaato waa qurxidaa shay lagama siibo ilaa ay ahaato shaygu waa fool xumaadaa marka rabbi ha laga cabsado ahad walbow allaha ka cabso meel alla meel aada ahaatidba ittaqi illaha xaytumaa kunt meel alla meel aad joogtidba qof walbow rabbi ka cabso haddaad guri joogtid haddaad reer yeelatid haddaad kaligaa toodoob tahay haddii reerkaagu dumo haddaad awlaad korinayso haddaad suuq joogtid haddaad dheri karinaysid haddaad xaafiis ka shaqaynaysid haddaad wadda maraysid haddaad ehel booqanaysid haddii dad kula joogayo haddaad kaligaa tahay rabbigaa ka cabso bad iyo biri meelaad joogtidba watbaci sayiata watbaci sayi'ata xasanata tamcuha xumaan hadday kaa dhacdo wanaag raacsii waa lagaa tirin wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan dadkana waxaad kula dhaqantaa dabci wanaagsan akhlaaq hagaagsan oo alla raalli ka yahay wax wanaagsan oo nadiif ah rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man yuxrima rifqa yuxram alkhayra kullah ahadkii naxariista iyo turidda iyo deganaanta laga hoojiyo khayr oo dhan waa laga hoojiyey islaamku wuxuu noo dejiyey miitaal shay walbaba diintu waa diin fudud oo yusri ah oo musaahalo ah oo raxmad iyo dembi dhaaf intaba ay ka buuxaan qalbiga waa in laysu jilciyaa cabsida alle waa in lagu dadaalaa ballanka waa in la oofiyaa waa in layswalaalaystaa waa in laysxariiriyaa ragga iyo dumarka wada noolna waa inay xayaatada si wanaagsan u wadaagaan adduun iyo aakhiraba say riddo iyo raxmad alle ku gaaraan allah subxaanahu wa tacaala ayaan weydiisanaynaa inuu jiilka ka dhigo jiil cilmi leh muslimiinta u dadaala oo rabbigiin ka cabsada oo yaan xaqa lagu cayaarin haddaba mawduucii ahaa tuxfatu alcuruus oo ku saabsanaa guurka iyo arrimo kuwiisa arrimo badan oo ka mida ayaanu ka soo warrannay masaa'il badan oo mawduucaa in la soo dhexgeliyo khusaydana gaar ayaan horay uga hadalnay axad walba iyo nafsadaydaba cabsida alle ayaan u dardaarmayaa axadkii doonaya xuquuqda iyo yacni ay ragga iyo dumarku isku leeyihin oo mujarad ah ha raadsado sharaa'idka ah in badan horay ugaga hadlay oo muxaadarooyinka ah waxau kaloo raadsadaa aadaabu zifaaf cajaladaha ka warramaya aadaabu zifaaf waxaa laga heli karaa carabta sacuudiga oo kale afrikada yacni soomaaliya iyo kenya iyo wadamada reer yurub meelo ka mida sida america iyo amaakintaas marka qof walbaaba cajaladahaas ha raadsado xaqana ha ku dadaalo kutubta ka warramaysa mawduuca dhaqanka gurgana axadkii u baahan haddood doonto allana ha laga boqo subxaanahu wa tacaala axad walba waxaan ka dalbanayaa oo dhegaysta sharaa'idka oo ku intifaacay inuu nafsadayda alla uga baryo inuu xaqa igu sugo muslimiintana uu u gargaaro qaladaad hadduu ku arkana qaladka uu saxo waayo qaladka xaggayga iyo shayddaanba u ka ahaaday samaantana rabbi oon baana waafajiyey ilaahna ha noo dhaafo waxaan ku qaldannay waxaan saxnana ilaahay wanaag ha nagu gaarsiiyo camalkeennana rabbi ikhlaasa ka dhigo rabbi asaga awood leh وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات موضوعي انتهى سيان كجبن جبيني ربي يونا وأنفع أو مسلمين تكجر جار إيا ولا لها أيبو سيدا جار كأصاد البري ولا لها آد الدوني أنا خير الله سيو وموضوعها يودي رجلي إنا كوراه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أقم دولة الإسلام على وجه الأرض كلها واجعلنا سببا الله اللهم اشتد وطأتك على الشيوعية والسليمية والسهيونية وكل من حارب الدين والسهيونية والشيوعية